su-aasha sagaalaad saa-ilku wuxuu weydiinayaa ma mowqifu salafi min alintihaabaat alati taqacu fi bilaad alislaamiya alyowm yani qofka salafigaa mowqifka uu ka istaagayo intikhaabaadka ka dhaca balaada islaamka maanta mowqifka uu ka istaagaya waxay tahay inaanu waqtigiisa ku lumin inuu ka ictiqaadiyo inay waxaasi xaaraam ay yihiin sida ahli cilmiga ay uga hadleen an warkooda aan sheegi doono sheekh alfawsan wuxuu leeyahay intikhaabaadka maanta la yaqaano oo dowladuhu ay sameeyaan falaysat min nidaami alislaam de qof kastana taa wuu garanaya sheekh rabiic wuxuu leeyahay isagoo maarata u naseexeynaya muslimiinta iyo culamadooda iyo xukaamtooda gaar ahaan waxaan xusuusinayaa buu leeyahay in intikhaabaadka ka mid ah waxyaabaha tiirarka ay ku taagantahay dimuqraadiyadu ay kasoo horjeedo dariiqadii rasuulka sal alla ly slama uu ku dooran jiray ragga maaragtay loo qaateenka ah oo cilmi iyo taqwo loo qaadan jiray iyo cadaaladooda iyo in dad laga fogeeyo manaasibtii dadka ku dadaala oo raadsada sheekh alcabaad arrintan waa uu ka hadlay intikhaabaadka wuxuuna yidhi in sultadii lagu gaaro macnaha sultadii in la gaaro dimuqraadiyadan la sheeganaya waxay ku dhisan tahay buu ku leeyahay xisbi in la samaysto xisbi kastana dad baa maaragta iska soo rashaxa markaasaa qof walba uu cod ka raadsadaa shacabkii markii codkii la fiiriyo yaa waxaa lasoo hormariyaa qofkii codkiisii u batay dariiqadaasna shiikhu wuxuu leeyahay muslimiinta qaarkood cadowgoodii bay kasoo maaragtay dhoofsadeen waana dariiqo khilaafsan islaamkii waxaa dhinacyo fara badanna waa ka khilaafsan tahay waa midda koowaade waa inay ku dhisan tahay xisbinimadaas tan kalena waa in sharci dejintii ay koox gaaro ay leedahay tan saddexaadna waxaa maaragtay sultadii lagu gaaraa aadba dadka qofka doortay tiradooda intay tahay iyo badnaantooda tan kalena waxay tahay in aada loogu dadaalayo madaxtinimadii tan kalena waxay tahay inay ku dhisan tahay waxaan xorriyadda la yidhaahdo oo qofku waxa uu doono maaragtay uu iskaga hadlaayo ilxaadba ha noqotee iyo diinka bax waxaa kaloo ay ku khilaafsan tahay islaamkii in la leeyahay raggii iyo haweenkii waa ay siman yihiin waxay kaloo islaamkii ku khilaafsan tahay in haweenkii ay laga fogeynayo wixii wanaagsanaa oo xumi loo horseedayo sidoo kale sheekh muqbil waa uu ka hadlay oo aada buu uga deyriyey wuxuu ku leeyahay codayntaani waa wax taaquutiya buu leeyahay intikhaabaadka yaan la gelin buu dadka ugu naseexeyn jiray sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay kuwan dimuqraadiyada sheegto wadamada reer galbeedka maaragtay jooga iyo meelo kaleba wuxuu ku leeyahay doorashadoodaas waxay ku dhisan tahay buu ku leeyahay been iyo bedbedelaad waxa uun maarata hawadooda raacsan tahay unbay maarata fiiriyaan keliya laakiin diinta islaamku wuxuu leeyahay shiikhu haddii ahluxalli walcaqdi ay isku waafaqaan inay imaam la mubaayacoodaan isagaa imaam ah dadkii ama ha diidan ama ha yeelaane shacabkaa la fiirinaa la dhihi maayo ahluxalli walcaqdigaa iskale arrinka haddii la dhihi lahaa marka dadkao dhan baa maaragtay arrinkan wax laga weydiinayaa oo cajaa-istii iyo shuyuukhdii iyo waxaan ra'yi lahaynba dee dadku imaam ma yeesheen sababta way iskhilaafhayaan marka sheekh albanina aada buu maaragtay arrintan uga hadlay oo hadallo badan buu maaragtay uu leeyahay oo uu ka digaayo intikhaabaadkan calaa kulli xaal qofkii la doortaana wuxuu sameynaya arrin aada u fool xuno iyadoo wixii matalan dimuqraadiya iyo qawaaniin baaso islaamkii ka hor imaanaysa ay ku dhisan yihiin yuu hadhow wuxuu ku dhaaranayaa inuu waxaan ictiraafsan yahay oo uu ixtiraamayo waana arrin aada faaxish u ah marka shuuraduna de waa wax la yaqaano islaamka oo qofkii imaamka ahaa dadka uu isleeyahy waxbaad ka faa'iideysaa waa ula tashadaa laakiin dimuqraadiyada iyo baarlamaanaadkan iyo waxaani ma aha shuuradii ka mid ma aha marka in dadkii o dhan la yidhaha waa wada siman yihiin kii maaragtay faasuq ahaa oon salaada dukanayn iyo kii saalix ahaa codkooda waa siman yahay la yidhaahdo mararka qaarkood de baldaanta qaarkood muslim gaal ay ku nool yihiin gaalka iyo muslimka codkooda waa siman yaha la yidhaahdo waa maaragtay fasaad fara badan baa arrinkaas ka dhasha marka ahlucilmiga iyo dadka arrimahan aada u baarbaaray waa ay ka dayriyeen waxaan mafaasidda ka dhalan karta ee intikhaabaadka oo baaxisiinta qaarkood waxay maaragtay gaarsiiyeen ilaa iyo dhowr iyo toban mafsaday gaarsiiyeen tan koowaad waa dimuqraadiyadii oo la dabaqaayo sababta intikhaabaadka iyo doorashooyinkani nidaamkii dimuqraadiga ahaa oo gaalnimada ku dhisnaa unbay ka timid marka dimuqraadiyadii faasidka ahayd baa un wadamadeena usoo gudbaysa mafsadada labaad waa maxay waa axsaabtan iyo jamaacaadkan oo intikhaabaadkii waxaa la leeyahay kama maarmaan in axzaab iyo jamaacad ay meesha yimaadaan marka mafaasidii axsaabtan iyo guruubadan iyo jamaacadkan ay lahaayeen baa annagii noo soo gudbaya tan saddexaad waa maxay intikhaabaadkiibaa waxayba ku dhisan yihiinba in dadki la kiciyo oo caatifadoodii maaragtay kor loo qaado markaasay dadku yacni si aan xeel dheerayn wixii u fiirinayaan oo hawaraac uu ka buuxo oo wacyigii loo baahnaa meeshii ma imaanayo tan afaraad waa maxay dadkiioo culayskii lagu badiyo oo ka qaybgalkaas iyo wakti badan looga lumiyo xoolo badanna ay ku lumaan iyagoo awalba aada u mashquulsanaa marka dad badani kama qayb qaataanba taswiidka oo xataa dowladahan dimuqraadiyada waa ku horeeya in la yidhaahdo mararka qaarkood waxaa dhici karta yacni boqolkiiba afartan keliya inay gaarto ama wax kasii yarba meeshaasna sheikh safiy raxmaan mubaarak fuuri kitaab buu leeyahay alaxsaab asiyaasiya fi lislaam la yidhaahdo oo uu mar ku qaadaa dhigay doorasho ka dhacday bakistan marka alfaadi hadda si fiican uma xasuusto laakiin kitaabkii kolley haddii la raadiyo waa la helayaa wuxuu leeyahay waxaa mithaal ahaan waxaa dhici karta in dadkii ka qeyb galay doorashada usoo baxayba inay mathalan boqolkiiba ay soddon yihiin haddii ogow mujtamacii toddobaatan kamidu waa maqanta soddonkiibaa maaragtay toban xisbi u codeeyey markaasaa xisbi walbaaba wuxuu helaba saddex cod oo kale kuwii marka qeyb kamid ahaa mathalan taxaaluf sameeyey oo xukunkii mathalan saas ku qabsaday waxa marka noocaasoo kale ku yimid ma waxaa la dhihi karaa mujtamacii bay waxaanay mahalayaan oo ay yacni dhab ahaan ka tarjamayaan miyaa la dhihi karaa lama dhihi karo sababto boqolkiiba toddobaatanba waxaan kama aanay qayb gelin soddonkiina waa sii qaybsameen marka waxa dhammi waa wax beentaa marka ku dhisan calaa kulli xaal mafsadada shanaad waa maxay waa iyadoo dadkii xoolo la siiyey iyo mediyaha wax la yidhaahdo iyo telefishinada iyo raadiyaalka iyo wax noocaas oo kale dadka aada looga ta'hiiriyo oo qofkii ra'yigiisiba aanu macno badan yeelanaynin sababtoo ah saameyn weyn baa lagu yeeshaa oo xoolahaas la bixinayo iyo dicaayadahaas la samaynayo faraha badan leh marka wax daacadii marka meesha kasoo bixi maayaan oo wax fiican ka imaan maayaan tan lixaadna waa maxay mararka qaarkood dadkan maaragtay islaamiyiinta isku magacaabaya iyo kuwan islaamka kasoo horjeedaan matalan laleeyahay yaa taxaaluf samaynaya markaasaa caqiidadii walaawal baraaga ahayd yacni daciifin lagu samaynayo mafsadada toddobaad waa maxay intikhaabaadkan waxaa ku jira in qofkii uu galo qawaaniinti iyo yani dasaatiir oo cilmaani ah tan sideedaad waa maxay oo ka dhalanaysa waxan waa in muslimkii maaragtay khilaaf dhexdooda la dhigo oo la kiciyo maaragtay khilaafkii u dhexeeyey ile nimankan murashaxiintaha qof walba wuxuu kuleeyay meelaan kasoo jeedaa buu kuleeyahay waana niman madaxtinimo maaragtay ku dagaalamaya qof walbaba xisbigiisii buu rabaa inuu meesha keeno tan sagaalaad waa maxay waxaa loo tacasubayaa dad ashkhaasa iyo ama qabaa'il iyo axsaab iyadoo marka aan la fiirinayn qofkani waxaa ahl ma u yahay oo marat munaasab ma u yahay ma u qalmaa waxaan aan la lahayn qof walba marka dadkuu jeclaa unba u tacasuba tan tobanaad waa maxay ninkii murashaxa ahaa ee isagu rashaxnaa wuxuu aada ugu dadaalaa dadka ra'yigooda iyo wax ay jecel yihiin iyo hawadooda inuu raalli geliyo marka mar walba wuxuu isku dayaa isku dayayaa maaragtay inuu u muuqdo nin dadkiisii raalli gelinaya iyadoo ay dhici kar- karto marka qaarkood maslaxadii caamka ahayd inaanu ka fekerin marka qaarkoodna wuxuu u baahanayaa inuu maaragtay iltizaamo oo uu qoorta gashado waxaan u bannaanayn isagoo ayaga raalli gelinaya amase wuxuu samaynaya ballamo aan sharciga waafaqsanayn si ay u doortaan oo codkooda u helo ama xoolahooda iyo taageeradooda uu helo tan koo iyo tobanaad waa maxay ee waxyaabaha xun ee ka dhalanaya ah doorashooyinkaas waa iyaduna waa khiyaanadii iyo wax isdabamarintii iyo nimankii la dooranayo nin walba is ammaanayo dadka kalena uu wax ka sheegayo oo uu tacninayo tan labaiyo tobanaad waa maxay wakti fara badan iyo juhdi badan iyo xoolo badan yaa doorashooyinkan ku luma iyo dacaayadda la samaynayo iyo diyaargarowgooda iyo in dadkii leesugu yeero si ay maarata codkooda u dhiibtaan ay u yimaadaan meelaha doorashadu ay ka dhacayso tan saddexiyo tobanaad qofkii marka codkii ugu badnaa qaata yaa maaragtay mansibkii loo dhiibayaa iyadoo aan la fiirinaynin في منهج shuruudii yani wilaayada sharcigaas lagu qaban jiray waana musiibo weynaa ka imaata meel taasna casabiyada marka qabiilka iyo midda gobolaysiga iyo wax noocaas oo kale oo aada iyaduna eh, loo buunbuuniyo yaa mafaasidi ka mid ah marka casabiya jaahiliya yaa meeshii marar fara badan ka muuqanaysa oo wax qarsoonaa banaanka usoo bixinaysa tan shiiyo tobnaadna waa maxay waa amnigii daakhiliga ahaa ee wadanku uu lahaa oo khalal la geliyo sababta nimankii madaxda ahaa marka la bedelo muddo kastaba maarata afar sano kasta la bedelaa la yidhaahdo dee amnigii marka la ilaalin maayo oo lagu dadaali maayo gaar ahaan waqtiyada kala guurka ah tan lix tobanaadna waa maxay waa ku dayasho lagu dayanaayo yani intikhaabaadkan iyo doorashooyinkani waa d- ku dayasho lagu dayanaayo gaaladii reer galbeedka ahayd oo taasina ay marar badan ay keeni karto in cadowgu uu adeegsado arrimaha noocaas oo kalea si uu muslimkii masaalixdoodii uu maaragtay ta'thiir u yeesho calaa kulli xaal mafaasidaasi waa ay badan tahay wax marka eh, la tashjiiciyo ama maaragtay eh, dadkii loogu yeero ma ahan gaar ahaan su-aasha hadda ninka weydiiyey wuxuu leeyay salafigu mowqifku ka istaagaa waa maxay salafigu hadduu waxaa ku mashquulo dee dacwadiisiibuu ka- ka mashquulaya dacwadii uu alle ugu dhowaan lahaa iyo allah keliya ha la caabudo rasuulka sal l slm keliya ha la raaco wuu ku mashquuli lahaa oo juhdi fara badan uga baahnayd yuu ka mashquulaya markaas wuxuu ku mashquulaa wax aan xaasil lahayn oo aan maaragtay eh, faa'iido badan oo aanay ka dhalanaynin wuu juhdi badan ku bixinaya waxaa kaloo marka iyagoona dadka aada u lugooya dad ah- aqwaasha ahlucilmiga qaarkood maray waxaanoo kale ay ka tacbiiriyaan sidii maaragta meyta la cunaayoo kale oo qofku hadduu hadda baahi u dhimanayo inuu naftiisii badbaadiyo oo uu maaragtay bakti cuno waa u bannaan taha maaragtay eh, shareecadeennu ay qabtaa nin caalimoo saasoo kale ku jawaabay yaa dhici karta warkiis inta lasoo qaato in maaragta dadka- dadka lagu marin habaabiyo oo la yidhaahdo hebel baa waxaan ogolaaday hebel baa waxaan ogolaaday hebel hadduu u ogolaaday Eh, waxani waa daruuro oo baktigii la cunayo kale waaye inaad ka dhigto inay wax dabiici ay tahay waa kuu khiyaano wabillahi towfiiq